wafdi ka socda wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta tegey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyagoo u gogol xaaraya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo sheegay inuu magaaladaasi bouqan doono berito taasi oo qayb ka ah safarkiisa ugu magacdaray socdaalka dhagaysiga saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu weelisa ayaa goor dhoweyd qadka taleefonka ee magaalada kismaayo kula xiriirtay wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin xuseen guuleed oo ka mida wafdigaasi waxayna ugu horreyn weydiisay ujeedada safarkooda meeshan waxaa boga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose booqasho ku yimid wafdi ballaaran oo dowladda ka tirsan oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano aniga iyo wasiirka saaxiibka wasiirka gaashaandhiga ayaa horkacayna ujeedada safarka wuxuu yahay inaan hordhac baan waxaan unahay wafdi ballaaran oo ra-iisul wasaaraha hogaaminayo oo ku imaan doona gobolka jubbada hoose magaala maxdiisa kismaayo marka ra-iisul wasaaruhu wuxuu imaanayaa maanta miya mise maalmaha soo socda maya wuxuu imaan doonaa beri insha allah taala ujeedada socdaalkiina adinkoo wasiiradii ah iyo ra-iisul wasaarahoo berri imaanaya maxay ku qotontaa ujeedadu waxay tahay inaan ukuur galno xaaladaha nabadgelyo siyaasadeed bulsho ee maaragtay deegaanadan in dadka deegaankan jooga haddii ahaan lahaayeen maamulka iyo odayaalka aan kala hadalno wixii arrimahaas ku saabsan marka ma waxaa la dhihi karaa barnaamijka maamul u sameynta gobolada jubbooyinka oo ka socday awalba magaalada kismaayo ayuu socdaalkiinan qayb ka yahay maya anagu wax kasta oo in laga wada hadlo mudan oo dhan ayaan ka wada hadlaynaa hadduu kaas yahay iyo haddii qolobo kaleeto in laga wada hadlo mudan ay tahay laakiin de hadda inaan ka hor ma rabo markii ay wadahadalada bilaabdaan ayaa arrintaasi kala caddaanaysaa horey waxaa u jiray go-aamo dowladda xubno ka tirsan ra-iisul wasaaraha adiga oo wasiirka arrimaha gudaha ah aada uga soo horjeesateen maamulkaasi gobolada jubbooyinka marka maanta ama socdaalkiinan ma waxa uu diiradda saarayaa in maamulkii aad taageertaan oo aad qayb ka noqotaan dhismihiisa mise inaad maamul kala samaysaan hadda inaan ka hordhaco ma rabo laakiin wax kasta oo jiray oo maaragtay farqi oo noo dhexeeya banaanti inaan ka wada hadlaan diyaar unaha waxaa jiray in dhowaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ay ka baxeen ciidamada etoobiyaanka ee halkaasi joogay marka ma noo sheegi kartaa sababtay uga baxeen halkaasi ciidamadaasi etoobiyaanka ah arrintaas statement wasaaradda gaashaandhiga ee soo saarta ayaa kasoo baxay waxaan jeclaan lahaa in statementgaasi aad ka fargarayso ad akriso ma waxaa jira marka qorshayaal kale oo ay kaga baxayso gobolada bay bakool iyo gado degmooyinka ka mida ee ciidamada etoobiya ay joogaan annagu ilaa hadda meel kale ka baxayaan oo nalasoo ogeysiiyey ma laha intaan ognahay waa maaragtay in meelahaasi iyo xaaladahooda ay degan yihiin baan ognahay waxaa jira warar sheegaya in dowladda soomaaliya ee federaalka ah iyo dowladda ethoobiya khilaaf uu soo kala dhex galay maxaad nooga sheegi kartaa wax khilaaf wuxuu labada dawla u dhexeeya in ogahay ma jirto balse waxaan ogahay in xiriirka labada dawladood aad iyo aad u wanaagsan yahay marka marka dambeysa uu sii xoogeysanayo haddii aan dib bal ugu yaro noqdo magaalada kismaayo wakhtigan aad joogtaan waxaad ka warantaa bal intaad joogteen saacadaha haddii aad u kuurgasheen xaaladaha ammaan ama ay jiraan kulamadii aad la qaadateen mas-uuliyiinta deegaankaasi waxaad uga wada hadasheen weli kulankii rasmiga ahaa marka laga reebay soo dhaweyntii oo inta ahayd soo dhaweyn aad iyo aad uheedsaraysa raallin aan ka nahay marka laga reebo weli kulankii rasmiga ahaa ee dadka mas-uuliyiinta halkaan anaga weli ma bilaaba marka wax hadda aan kaaga sheego
ma jiraan xildhibaano dowladda ka tirsan oo iyaguna qayb ka ah maamul u sameynta gobolada jubbooyinka oo qaarkood horey u joogay ama haatan imaanayaba intaan ogahay xildhibaano wafdigeena ka tirsan oo annaga nala socdo intaan ogahaan ku waayahay imise xildhibaan ayaa idinku helinaya socdaalka ilaa sagaal xildhibaan baa naga socota oo maaragtay dadka deegaan ahaan halkan kasoo jeeda xildhibaanada qaranka ah waa tahay ewasiir haddii aan bal dhinaca magaalada muqdisho su-aal kaa weydiiyey iyana waxaa jiray waayadan qaar ka mida warbaahinta soomaalidana ay isla dhex marayeen in hub lagala baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaasi wax hub ahoo madaxtooyada soomaaliya lagala baxay ma jiraan arrin isku dari ah way jirtay isku darigiina maaragtay waa la fashiliyey oo maaragtay waana dadkii arrinta kulug lahaa oo dhana waa laqaqabtay waa la xiray baaritaankoodana ayaana socda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin xuseen guuleed oo isagoo ku sugan magaalada kismaayo qadka taleefonka ugu warramayey saare cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehlisa